Shirkan jaraa'id oo ku qabtay magaalada Kismaayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka iyo badda dowlad goboleedka Jubbaland mudane maxamed cumar ayaa waxa uu kaga hadlayaa khataraha ka jira xilligan badda waxa uu sheegay in lagu jiro xilliyada ay dhacaan dabaylaha iyo bad xiranka ayna adag tahay helitaanka kalluunka wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka iyo badda dowlad goboleedka Jubbaland mudane maxamed cumar ayaa faray kalluumeysatada Jubbaland inay ka feejignaadaan waxyeelada badda
waxaan maanta aan kaga wacyigelinaynaa dhammaan dadka ka shaqaysata badda gaar ahaan jubbaland iyo ummadda soomaaliyeedba gaar ahaan waxaan ognahay xilligan inay xilliyadii aad aadka badda u kacsantay inay tahay dabeelahan waxaa la yidhahdaa kaskaadi ama waxaa la yidhahdaa wajiine ama waxaa la yidhahdaa istakfurlo marka dadka waxa weeye way kala luqado badan yihiin afka soomaaliga gaar ahaan marka waxaan oga digaynaa dhammaan dadka ka shaqaysata badaha inay iska ilaaliyaan waqtiyadan dabeelaha aadka u adag uu ka jiro waqtigan waxaan dareemi karnaa inay ku keeni karto dhimasho dhaawac iyo agabkii markaaseeto ay badda la aadaan la waayo ama uu ka khasaaro uu ka gudoomo dhammaan waxaan kaga wacyigelinaynaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland waxaan leenahay waxaa idinka digaynaa idinka wacyigelinaynaa inaad iska ilaalisaan waqtiyadan xeebaha haddii ay ka fursan weydana ilaa wixii loo gaaro hal meel ilaa labo meel inaan la dhaafin haddii la aadayana in markaaseeto safetiga jaakadaha badbaadada ah in la qaato waxaan ognahay inay waqtiyadan wax soo saarku aada u yaryahay wax soo saarka markii la yidhaahdo kalluumaysiga dhammaan xilligan dabeelaha sidaa markay u kacsan yihiin kalluunkana lama helayo maadaama kalluunka aan la helin ayaguna inay markaa iyada ah iska ilaaliyaan aysan aadin haddii aadaana run ahaantii khasaaro badan baa ka soo gaaraya khasaarada u yar haddii markaa iyada ah aysan doonidii aysan la gudoomin ama naftooda aysan ku weynin ama wax dhaawaca uusan jirin waxaa laga yaabaa qarashaadka ay ku baxaan sahidii shidaalkii hataa inay markaa iyada ah ay kusoo go-do waayo waxa ay raadinayaan waa kaluun kaluunkana waqtiyadaaneeto run ahaantii dabeeluhu markuu dhacayo ummadda soomaaliyeed hataa waxaway guryahoodii bay galaan kaluunkiina sidaasoo kalu ma aragtay u gelaya dhagaxyada markaas hooyiga u ah ayuu isagana gabaadka kaga dhiganayaa maadaama gabaad uu kaga dhiganayo uusan kaluunkiina gabaadka uusan kasoo bixaynin sidaa awgeed marka waxaa imaanaya inaysan kaluunkii la waayo saameyntaasna waxaa keenaysa dabeelaha keenaysa hadalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka iyo badda jubbaland ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli lagu guda jiro bad xiranka oo ah xilli ay dhacaan dabaylo badan